guddiga waaga cusub waxaa uu idiin soo gudbinayaa tafsiirka qur-aanka kariimka fadiilatu sheekh aadan sheekh cabdullaahi cali ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيض طائفة منهم غير الذي تقول ۖ والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا cashirkeena maanta wuxuu ka bilaabanhayaa aayadda toddobaatan iyo sagaalaad ee suuratu nisaa ka mida waxaan kusoo jirnay aayaadkii xagga dagaalka ku saabsanaa ilaahay wuxuuna soo yiri subxaanahu watacaalaa meel aad ahaataanba mowdku kii idinsoo haleeli weeyey walow saro la adkeeyey oo dheerdheerba aad ku jirteeni haddii xasano ay ku asiibto xaalad wanaagsan kuwa munaafiqiintu waxay odhanhayaan hadday xasano iyo wanaag u asiibo khayr iyo barwaaqo hadday helaan waxay odhanhayaan tan waa xagga ilaahay xume hadday ku dhacdana waxay odhanhayaan tanu waa agtaada ayagoo nebiga ku odhanhaya calayhi salaatu wasalaam marka waxaa lasoo yidhi waxaad ku tiraahdaa ku kasta wanaag iyo khayrba min cindillaahi ilaahay agtiisu ka sugnaada kuwaan marka maxaa xaalkoodu yaha laleeyay fahmi darridooda iyo damiinnimadooda iyo waxa loogu caqli celinhaya sidayna u dhaadhacaynin ayaa la isku cajabgelinhaya marka ilaahay wuxuu leeyahay famaa li haa ulaa'i kuwaan alqowmi qoomka maxaa xaalkoodu yahay laa yakaaduuna ay u dhowaanayninba yafqahuuna inay kasaan xadiisan war inay kasaanba ayna u dhowaanaynin maa asaabaka wixii ku asiiba xaqiiqadaa markaas loo sheegahaya wax alla wixii ku asiiba oo min xasanatin xasano ah fa minallaahi xag alla weeyaan ilaahay ayaa qadaray abuurideeda iyo ahaysiinteeda xag alla weeyaan wamaa asaabaka wixii ku asiiba oo min sayi'atin xumi ah fa min nafsika naftaada xaggeedu ahaaday iktisaaban kasbashada iyo camalfalidda iyo sababteediiyo dariiqii xumida ku gaarsiinaysay raacidda aada raacday kolkii dhankaa la eegana adiga xaggaaga weeye haddaba ilaahay subxaanahu watacaalaa ashyaada abuurideeda isagaa iska leh qadarideeda isagaa iska leh marka shay kasta wuxuu u sameeyey sabab iyo waxyaalo gaarsiinhaya qofkii jidka qaada manaa dariiqii ilaahay u sameeyey khayrka inuu gaarsiiyo qaada khayrkii yuu helaya qofkii xumidii dariiqeedii iyo jidadkeedii raacana wuxuu helayaa xumidii marka sidaas daraaddeed qofka waa loo nisbaynhayaa wixii uu xumi uhoo sameeyo waa lagu tiirinhayaa waa loo nisbaynhayaa kasbashada uu kasbaday raacidda jidkeedii ilaahay u sameeyey uu raacay sidaa ayaa loogu nisbaynhayaa kolka ilaahay loo nisbaynhayana waxaa weeyaan ahaysiinteeda iyo qadarideeda saasna ilaahay waa loogu nisbeeya maa asaabaka wuxuu ku asiiba min xasanatin xasana ah fa min allaahi ilaah xaggiisa wey wamaa asaabaka wuxuu ku asiiba min sayi'atin xumi ah fa min nafsika naftaada xaggeeda wey wa arsalnaaka waan ku dirnay rasuulka allow linnaasi dadkaan kuu dirnay rasuulan xaal aa tahay rasuul la soo adeejiyey xag alla laga soo adeejiyey adigoo sidaas ah yaan ku dirnay oo muhimmadaadu rasuulnimadaa weeyaan adeeg gaarsiintaa weeyaan wa kafaa billaahi ilaahay baa ku filan shahiida mid markhaati ahaada waxaa leeyahay kuwaas aan waxba fahmaynin xaqa sidaa uga soo horjooda adigu muhimmadaadu waxay tahay uun inaad gaarsiisid wixii lagula soo adeejiyey ilaahay baa markhaati ugu filan ogaal asagaa ugu filan waxa ay samaynhayaanoo xumi ah asagaa la socda waxa ay qarinhayaan ee uurkooda ay ku qarinhayaanoo adiga ay kuusoo banaanbixinaynin asagaa la socda asagaana ka abaalmarinhaya man yudici rasuula rasuulka kii adeeca faqad xaqiiqe ahe adaaca allaah alloo adeecay qofkii rasuulka adeeca dee wuxuu ku adeecaya waxaa weeye adeegii xag alle uu kasoo gaarsiiyey unbuu ku adeecahaya wax aan xag alla ahayn rasuulku dadka ma soo gaarsiinayo saas daraaddeed ayaa la yidhi wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxa nebigu hadli mahayo xagga hawadiisa ka hadli maayo ma aha waxuu ku hadlahayo waxyi mooye oo loo waxyoonhaye markaas rasuulka qofkii adeeca wuxuu ku adeecahayaa uun adeegii xagga alla lagala soo diray marka alloo adeecahaya man yudici rasuula rasuulka qofkii adeeca faqad adaaca allaah alloo adeecay qofkii caasiyana alloo caasiyey waman tawallaa kii jeesta oo rasuulka adeecidiisa ka jeesta famaa arsalnaaka kuma aanan dirin rasuul allow calayhim kakooda xaafidan inaad ahaata kii xifdinhaya kii wakiil u ah kii muxuu ahaa asagu haddii ay xaqii ka jeesteen isagu ku abaalmarinhaya sidaas kuguma aanan soo dirin abaalmarintaas ilaahay ayaa iskalow hadhow wuxuu mutaystay ku abaalmarinhaya adigu muhimmadaadu risaaladaa gaarsiinteeda weeye sidaa u gudo saasaa la leeyahy waman tawallaa qofkii jeesta famaa arsalnaaka kuma aanan dirin caliimkakooda xaafidan inaa ahaata kii xifdinhaya oo waxay samaynhayaan u qorahaya saxaa'ifta iyo malaa'igta muxuu ahaa ee amarka asagay ka qaadanhayaan adiga ma ahi muhimmadaadu risaaladaa weeyaan wixii hadba ilaahay ku faro inaad fartoontid weeye haddii ay tahay inaad risaaladaa si qabow ah iyo si muxuu ahaa deganaan aad ku gaarsiisid sidii intii maka uu joogay oo dhan sidaas uu ku gaarsiinhayay dagaalka laga celinhayay markii dambe oo dagaalku laga maarmaan noqdayna dee ayana ilaahay baa farhayo amar alle unbuu ahaa wixii lala soo diray yuu ka mid noqonhayay difaacaya xaqa muxuuha cadowga laga difaaco jahadkuna sidaasuu ku yimid wayaquuluuna waxay odhanayaan kuwii gaalada ahaa munaafiqiintoodii daacatun amrunaa amarkayagu daacatun adeecid weeye ay odhanayaan oo adiga lagu adeeco munaafiqiinta xaalkooda sidaasuu ahaa nebiga u muujinhayaan inay daacad u yihiin inay adeecayaan markaasay ku odhanhayaan waxaa amarkayagu waa adeecid weeyaan weliba ay ku dhaaranhayaan markay nebiga la joogaan oo hortiisa ay joogaan saa weeyaan xaalkooda fa idaa barasuu hadday baxaan min cindika agtaada ay ka baxaan bayad daa'ifatun koox minhum ayaa ka mid a waxay hamiinkaas bariisinhayaan khayra aladii kii kayrkii taquula ay lahayd fiidka hore nebiga hadday u yimaadaan calayhi salaatu wasalaam oy u muujiyaan inay adeecsan yihiin oo amarkoodao dhan uu yahay inay fuliyaan waxa uu faro markay agtiisa ka tagaan xumi bay cawadaa isugu tegahayaan xumi ayay cawadaa isugu tegahayaan oy ku tashanhayaan tabyiidku waxaa weeyaan amar la maamulo cawadii oo lagu tashado cawadii bay xumi ku tashanhayaan xumidaas oo aan ahayn warkii awal ay lahaayeen warka ay lahaayeen amarka iyagoo adeecid weeye warkaaga inaan yeelno weeye amarkaad farto in aan fulino weeye wax aan ahayn ayay hameenkii baraysinhayaan oo ah sheekaysi iyo ku tashi ay ku tashanhayaan nebiga siday ula cadaawoon lahaayeen amarkiisa say uga hortegi lahaayeen oo u jebin lahaayeen waxyaala sidaas siday cadowgiisa ugu kaalmayn lahaayeen oo hoos ugala xiriiri lahaayeen arrimahaas oo makrifalka iyo xiiladda ah ayay cawadii ku tashanhayaan oo cawadii ku baryahayaan markay baxaan baa ilaahay leeyi agtaada ay ka baxaan koox ayaga ka mid ah waxay ku tashanhayaan cawadii oo hameenkii ay baraysinhayaan kii ay lahayd keyrkiisa kheyr aladii taquulu taquuludaas faacilkeedii laga dhigo kooxda ayada ah wixii ay lahayd oy lahaayeen daacatun amrunaa daacatun ay lahaayeen wax aan ahayn ee khilaaf ah ayay cawadii baraysinhayaan ama kheyr aladii kii keyrkii bay baraysinhayaan taquulu aada lahayd anta adigu yaa rasuulallah rasuulka allah wixii adigu aada lahayd ood faraysay ood ku hanuuninaysay wax aan ahayn ee kasoo horjooda ayay cawadii baraysanhayaan oo ku tashanhayaan oo cawadaas ay ku baryahayaan xaalkoodu sidaa weeyaan munaafiqiintu had iyo jeer meel ay joogaanba amarkoodu waxaa weeyaan kolka dadka ay iska ilaalinhayaan ama ay ka cabsanhayaan oo madaxda ah kolka ay la joogaan waxay u muujiyaan daacadnimo iyo adheecid ayay u muujiyaan markaasay leeyihiin anagu amarka iyagoo adheecid iyo amar fulin un weeye sidaasay odhanhayaan markay ka tagaan oo gooni isula baxaanna waxay ku tashadaan amarkii siday uga hor joogsan lahaayeen fulin ay fuliyaan iska daaya say u jebin lahaayeen iyo xumi iyo makrifal ayay markaa ku tashadaan oo cawadii ay meelo isugu tagaan oo saa ku baraysiyaan marka xaalka dabeecadooda iyo tilmaamahooda had iyo jeer saa weeyaan saasaana ilaahay noogu tilmaamaya wallaahu ilaahay yaktubu wuu qori maa yubat yubayituuna waxay cawadii ku tashanhayeen waxay cawadii ku tashanhayeen oo hameenkii ay baraysinhayeen ee amar jebinta ahaa makrifalka iyo xiiladda ahaa ilaahay waa u qoraya ilaa ilaahay baa la socday cabsiis weeyaan iyo digid looga degahayo curibxumada ka imaan doonta makrifalka iyo xiilooyinka ay samaynhayaan ilaahay waa u qorayaa waxay hameenkii ku baryahayeen waxay hameenkii ku tashanhayeen oo hameenkii baraysinhayeen ee fa acrid jeeso adigu canhum xaggooda isaga jeeso waxba wa aabayeelin watawakal cala allaahi ilaahay tala saar ilaahay ku kalsamow maadaama xaqii adigu aad ku taagan tahay ayagana allaa la socda waxay hoos ahaan u maamulayaane asagaa u qorahaye eh asagaa ka abaalmarinhaye eh ha u aaba yeelinoo muhimmadaadii iska wado ayaga xaalkooda ha ku shuqloomina fa acrid canhum xaggooda isaga jeeso watawakal cala allaahi ilaahay tala saar wakafaa billaah ilaahay baa ku filan wakiilan mid wakiil ahaada oo amarka loo tiirsado amarka loo bandhigto asagaa ku filan afalaa yatadabbaruuna alqur'aana qur-aanka miyayna fiirfiirinaynin halkaana qur-aanka siduu mucjis u yahay oo qofkii qur-aanka eeg eega macaanidiisa usluubtiisa sida uu u hadlayo cilmiga uu ka hadlayo fiiriya sida uu ugu garan kara xaqa ayaa meeshana lagu tusinhayaa markaasaa laisku tirtirsiinaya qur-aanka in la fiirfiiriyo macaanidiisa inta la barto la dhuuxo afalaa yatadabbaruuna alqur'aana qur-aanka miyayna fiirfiirinayn manaa low qur-aanka ay tadabburi lahaayeenoo macaanidiisa ay raacraaci lahaayeen xaqa way ku garan lahaayeen walow kaana hadduu ahaan lahaa qur-aanku min cindi kayri illaah ilaahay kayrka agtiisa hadduu ka ahaan lahaa lawajaduu way heli lahaayeen fiihi fiigiisa ikhtilaafan ikhtilaaf kaasay ka heli lahaayeen kasiiran oo badan qur-aankan haddii xag alla uusan ahayn oo ilaahay kayrkii uu la imaan lahaa sida ayagoo ay leeyihiin dad kaleetaa u dul akhrinaya asagaa abuurtay waxyaalka ay leeyihiin hadduu ahaan lahaa sidaan ma ahaadeen waxay ka heli lahaayeen ikhtilaaf macaanidiisu ay isburinayso iska hor rimaanhayo macaanidiisu ayna muxuu ah fasaaxad saas u wada lahayn saasay ka heli lahaayeen qofka aadamiga ah ama khalaa'iqda kaleeto dhan wixii ilaahay kasoo haray oo dhan naqsi baa ka buuxa naqsi ayaa ka buuxa qofkii naftiisiibaa intaasoo jeer isbedelhaya oo waxaa suurado hadda hadduu war wanaagsan oo fasiixa uu qoro hadhow haddana war kale uu qoro muxuu ahaa naqsi yaa ku imaanhaya hadalladiisoo dhan iyo wuxuu qorhayo oo dhan heer keliya islama wada ahaan karayaan hadday qur-aankaanu xag alla uusan ahayn waxay ka heli lahaayeen ikhtilaaf iyo iska hororimaad iyo macaanidiisu isjebisay iyo sidaa ayay ka heli lahaayeen laakiin hadda kolkay fiirfiiriyaan waxay ogaanayaan waxaasoo dhan iyo wax isburina iyo wax iska horimaada inaynu ku jirin heer sare inuu dhammaantii wada yahay oo wax gaari kara inay jirin ilaahay wax kasoo haroo la imaan kara inay jirin marka way ku garan lahaayeen xaqa cashirkeenna maanta intaasuu ku ogyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullah